magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu hodansan dhanka wax soo saarka beeraha waxaa haatan ka socda horumar dhanka tacabka beeraha iyadoo iskaashatooyinka beeraleyda ay taageero ka heleen dowlad goboleedka hirshabelle gudoomiyaha iskaashatooyinka beeraleyda ee magaalada jowhar mudane ilyaas cabdiraxmaan cali ayaa ka waramay isbeddelka horumar ee laga gaaray wax soo saarka beeraha way gaadheen annaga markii hore egtarkin waxaan ku xisaabtami jirnay toban kintaal toban shan kintaal aan ku xisaabtami jirnay haddana alxamdulilaah soddon labaatan iyo shanaa noogu yar waa horumar horumarkaasna waa horumar nagala soo shaqeeya maahan horumar aan annaga qaban karna ma ahayn waa horumar ay madaxda hirshabeelle iyo wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo inta wax garata nagala soo shaqaysay horta hirshabelle boqolkiiba siddeetan iyo sagaal ama siddeetan iyo shan baan dhehe aan dhaho wakhti uu faraha badan leh wixii gelisa wax soo saarka qofka haddii uu wakhtigiisa geliyana waa dareemi kartaa waxuu ahay wax soo saarka wuxuu yahay waa dareemi kartaa marka maadaama uu geliyey madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaago wakhtigiisa geliyey haddana wasaaraddii beeraha ay gelisay wakhtigeeda ugu darnaa gelisay haddana wasaaradda qaarkeed aysan ka tegin magaaladii ahmiyadda ay leedahay waa dareemi kartaa marka aad iyo aad ay noola garab istaageen boqolkiiba siddeetan iyo shanne wakhtigooda ugu badan beerahay gelisay wax soo saarka dalka waxaa jiro cagafyaa jiro makiinado oo wax lagu baaraa jiro waxaa jiro xag darbaalaa jiro abuuraa jiro seminaaraa jiro oo waxuu ahay dadka la tababaray kanaallo la qodayaa jiro marka waxaa waaye annaga waxaan is leenaha wax nagala hakarada ma jiraan wixii hakarada ka dhiman yaa noo dhiman
isbedelada ka socda jowhar ee dhanka tacabka beeraha xilligan ayaa muujinaya horumar muuqda oo ay horseedeen iskaashiga beeraleyda iyo taageerada dowlad goboleedka hirshabelle